deegaanadu aad bay u fara badan yihiin laakiin waa deegaano isu dhadhow ilaa iyo sideed deegaan ayaan wada marnay marka deegaanada aan wada tagnay nimanka cadowga waxay ku sugnaayeen sideedaa deegaan saddex ka mid a inta kale waxay ahaayeen meel iska miya oo reer miyiga un ay joogaan marka intiyo idil waxaan wada geenay ciidanka xooga dalka soomaaliyeed deegaanada ugu muhiimsanna waxaan u sameynay maamul si la isku fahmo shacbiga iyo ciidanka waxaa udhexayn kara oo keliya waa maamul in maamul la helo waxaan u sameynay marka maamuladii ka turjumi lahaa shacbiga baahidooda iyo waxa ay u baahan yihiin nasiib wanaag deegaanada waa deegaano halbowlow ah degmada xudur nimanka cadowgana si dhuumaadheysi ay ku iman jireen meelo kamidana ay ku ganacsan jireen oo weliba maalmaha arbacada iyo isniinta oo kale ganacsi xawliya ay goobaha ay ka sameyn jireen alxamdulilah waxaan dhihi karnaa si geesinimo ah iyo ciidanka xooga dalka soomaaliyeed goobtaasi ay u tageen marka nasiib wanaag annagoo arrinkaasi ku wehelineynaa waxaan ku guulaysanay in deegaanadii lagu soo celiyo dowladda soomaaliyeed iyo maamulka ka jira degmada xudur